Yeshuuca cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu yeshuuca la hadlay oo ku yidhi la hadal reer binu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa sooca magaalooyinkii magangalka oo aan idinku sheegay muuse in gacankudhiiglihii qof dilaa isagoo aan u kasayn oo aan badrheedh u samayn uu halkaas u cadhadho oo waxay idiin noqonayaan meeshaad ka magangeli lahaydeen ka dhiigga ka aarsada oo magaalooyinkaas middood waa inuu u cadharaa oo waa inuu istaagaa ridda magaalada laga soo galo oo xaalkiisa waa inuu u caddeeyaa odayaasha magaalada oo iyana waa inay magaalada soo geliyaan oo meel siiyaan inuu la degganaado oo haddii ka dhiigga ka aarsadaa uu soo eryado markaas waa inaanay gacankudhiiglihii gacantiisa gelin maxaa yeelay kaasu wuxuu deriskiisa ku dilay kama oo horena ma uu nabcaan jirin oo magaaladaas waa inuu degganaadaa ilaa uu xukun isu hortaago shirka iyo ilaa uu ka dhinto wadaadka sare oo jiri doona waayahaas oo markaas kadib gacankudhiigluhu waa inuu noqdaa oo waa inuu magaaladiisii yimaadaa iyo gurigiisii ilaa magaaladii uu markii hore ka cadhalay oo waxay sooceen kadesh oo ku tiil galili oo ah dalka buuraha leh oo reer naftaali iyo shekem oo iyana ku tiil dalka buuraha leh oo reer efrayim iyo kiryad arbac oo ah xebroon oo ku tiil dalka buuraha leh oo reer yuhuuda oo webi urdun shadiisa meel yaraxoo u dhow oo bari ka xigta waxay ka sooceen beser oo ku tiil cidladii ku tiil bannaankii qabiilka reer ruubeen iyo raamood oo ku tiil gilcaad oo ay qabiilkii reer gaad lahaayeen iyo goolaan oo ku tiil baashaan oo ay qabiilkii reer manase lahaayeen intaasu waa magaalooyinkii loo doortay reer binu israa'iil oo dhan iyo qariibkii dhexdooda degganaa in ku alla kii qof dilaa isagoo aan u kasayn uu halkaas ku carari karo inaannu ku dhiban gacanta kan dhiigga ka aarsada ilaa uu hor istaago shirka